بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب القول في العموم والخصوص حقيقة العموم وبيان وبيان الألفاظه العموم كل لفظ عما شيئين فساعدا وقد يكون متناولا لشيئين كقولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وقد يتناول جميع الجنس كقولك عممت الناس بالعطاء وأقله, وأقله ما يتناول شيئين وأكثره ما مستقرق الجنس waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa allumac fii usuuli ilfiqhi halkan waxaan ka gudagelaynaa baab ku saabsan iyo wax ku saabsan alcumuum iyo caamnimada sheegu markii hore wuxuu ka warramay cumuumka waxa uu yahay iyo lafdiga cumuumka kutusaaya sheegitaanka sheiku uu sheego maxaa yeele hore waa usoo marnay alcumuumku inuu yahay alcumuum haddaad maqasho inuu yahay min cawaaridi al alfaad ee macaanida uusan gelin sida saxiixa ah haadaa lafdun caamun aan leeyahy lafdigu sifo u yahay marka sheekhu wuxuu yihi walcumuumu cumuumku ay dulcumuum waxaa laga wadaa alcumuum waxaa ka wadaa dulcumuum cumuumka waxa u saaxiibka ah kan cumuumka u saaxiibka ah oo lafdiga ah kullu lafdin waa lafdi walba oo cama shay-ayni laba shay camimay oo laba shay kala gaadhay iyo fasaacidan wax laba shay ka badan lafdi walba oo laba shay iyo wax ka badanba camima waxaa leeyahay waa dulcumuum waqad yakuunu mutanaawilan lishay-ayni waxaa la arkaa shaygu inuu mutanaawil yahay oo mid gaaraya uu yahay oo camimaya laba shay masalan macno laba shay camimaa ku jira ka qowlika camamtu zaydan wa camran bilcata aad tiraahdo camamtu zaydan zayd iyo camar waxaan ku camimay bilcataa siismadii cumuumka meeshaan ku jira ma cumuum lafdigii oo lafdi laga qaataa mase waa mid macno laga qaatay xagga macnaha aa la fiiriyey waxaa labada qofood camimay waa maxay oo kala gaadhay cataa iyo siismada waay siismaduna lafdi mahane waa waa macno camamtu zaydan wa camran bilcataa inaad tidhahdoo kale waqad yatanaawalu jamiica aljinsi jinsiga dhammaantii inuu tanaawulana waa suurtagal cumuumku ka qowlika camamtu naasa bilcataa aad tidhaahdo shayga cataa iyo siismadahay oo ewel hore zayd iyo camar keliya ku gaabna ama zayd iyo camir camar camimay haddeer wuxuu camimay waa maxay jamiica aljins afraada jinsi naas oo dhan waa camimay afraada naas oo dhan waqad yatanaawalu jamiica aljinsi ka qowlika camamtu annaasa bilcataa wa aqaluhu waxaa ugu yar cumuum haddaad maqasho maa yatanaawalu shay-ayni waa laba shay wixii tanaawulaya sida siismadii zayd iyo camar tanaawulaysoo kale wa agharuhu mastaqraqa aljinsa waxaa ugu badanna waa jinsiga waxaa qariqa oo jinsiga dhan afraada jinsiga oo dhan kala gaara cumuum marka saasaa laga wadaa faslun wa alfaaduhu arbacatu anwaacin waxaa jirta cumuumku alfaad ou leeyahay iyo waxyaabo laga faa-ideysto cumuumka waxyaabahaas cumuumka laga faa-ideysto waa afar nooc ou yihi sheikhu afar qaybood afarta noocuu sheegi doonahay waa ismu ljamci idaa curifa bilalif wallaam iyo ismu ljinsi idaa curifa bilalif wallaam iyo iyo asmaa almubhama iyo annakiratu fi siyaaqi annafyi afartaas shay mid walboo ka mid a waxaa laga faa'idaystaa cumuumaa laga faa'idaystaa wuxuu yihi marka wa alfaaduhu arbacatu anwaacin axaduhaa afartaas midkood waa ismu ljamci idaa curifa bilalifi wallaami kaalmuslimiina waalmushrikiina والأبرار والفجار وما أشبه ذلك واسم الجمع اسم الجمع واي مid ka kooba اسم الجمع maxaa laga wadaa sida faadaaniguba uu ku fasiray wuxuu ka wadaa shiikhu ismuljamci maanta alismu addaalu calaa jamaacatin kahiiriina alismu addaalu calaa jamaacatin kahiiriina a ismuljamciga laga wadaa calaa jamaacatin kahiiriina isim walba oo ku tusa jamaaco fara badan ayaa ismuljamci laga wadaa fa shamala waa uu shamilay hadalkan marka aljamca saxiixan ka muslimiina jamca saxiix ahaya sida ka muslimiina aw mukasaran ka rijaalin jamcu taxiix tasxiixa iyo jamcu tagsiirka labadaba waa soo gudagelaya wa shamala isma aljamci shay waxaa jira luq ahaan ismaljamci la yidhaahdo oo istilaaxa khaaska ismuljamci maxaa lagu yidhaha laakiin wa huwa maa dalla calaa macna aljamci ismuljamciga tacriifkiisa khaaska ah siduu hadda uu sheikhu ula jeedo markii laga tago naxwoleyda luqawiyiintu ismuljamci waxu yaqaanaan maa dalla calaa macna aljamci walam yakun lahu waaxidu min lafdihi walam yakun lahu waaxidu min lafdihi mihlu qowmin wa rahtin aw lahu waaxidu min lafdihi aw lahu waaxidu min lafdihi walakinahu laysa min awsaani اljumuuci walakinahu laysa laysa min awsaani اljumuuci كصحب وركب كصحب وركب waxaa kaloo soo guda galaha layidhi ismuljamciga sheikhaan ou sheegay haddii tacriifkiisa aan ka dhignay ma alismu addaalu calaa jamaacatin kahiiriin waxyaabaha soo guda gala waxaa ka mid a ismuljamcigii naxwareydu ismuljamciga u yaqaaneen oo asagu ahaa tacriifkiisu markii la tacriifi tago waa maxay waa wax walba oo ku tusiya macna aljamci laakiin l laysa lahu waaxidu min lafdihi mufrad ma laha mihlu qowm iyo rahtin oo kale mid walbo ka mid a macna jamciga kutusaa soo maha qowm iyo rahtin aw mufradkoodiina mufrad ma laha aw lahu waaxidu min lafdihi ama mufrad uu leeyahay oo lafdigiisa ka ahaaday walaakinahu laysa min awsaani اljumuuci jamca laakiin wuxuu ku socdaa qaababkii jamcu ku soco jiray qaab aan hayn awsaantii jamcu ku imaan jiray wasan aan hayn sida saxbin iyo rakbin صaxbin waa jamcu e صaaxib rakbinna waa jamcu e raakib laakiin wasankaani wasan awsaantii ku socda jamcu ku soco jiraa mase maaha maaha markaas waxaa leeyahay ismuljamci ay dhahayn kaas oo kale ismuljamci jamcu magacu yahy wa shamala sidoo kale ism aljinsi aljamci waxaa soo gudagelaa sidoo kale ism aljinsi aljamci ism aljinsi aljamci waxa la yidhaha jir isna waa maxay wahuwa maa yadulu calaa akara min inayni kulu maa yadulu calaa akara min inayni wa yufaraqu baynahu wa bayna mufradihi biاtaa'i gaaliban wa yufaraqu baynahu wa bayna mufradihi biاtaa'i gaaliban kaasaa waxaa la yidhahdaa asna waxaa la yidhaahdaa ismuljinsi ljamci kashajara wa shajar ka shajara wa shajar ismuljinsi waa yahay ismuljinsigiisuna waa ismuljinsi ljamci waana shaygii jinsi fara badan ay soo guda gelayaan isagay waaxidkiisana waxaa lagu kala saaraa taa lagu kala saara sida qaalibka ah oo sida qaalibkaa taada waxay geliya mufradka jamacana waxaa laga saaraa ta-da wax kalen kuma kala duwana shajaratun iyo shajar shajaratun waa maxay waa halka xabo shajarna waa jamca waa geedihii badnaa marka shajar waa ismu jinsi ljamci waa ismuljinsi ljamci shajar le maxaa yeelay shajar markay tahay waxayna tusee akthar min ithnayni soo ma ayada iyo mufradkeedana maxaa lagu kala saaraa taa lagu kala saaraa sidoo kale waxay soo guda intaasu waxay soo gudogelayaan ismar jamcigan sheikhu uu sheegay marka sheega kood waxa uu yidhi ismuljamci ismuljamci maxaa soo gudogalahaan nidhi ama maxaa laga wadaa ismuljamci alismu addaalu calaa jamaacatin kahiiriina ama ashyaain kahiira waxaa soo gudagela marka jamacaa soo gudagela saxiixan kaana ka muslimiina aw mukasaran ka rijaal waxaa soo gudagela sidoo kale ismaljamciyaa soo gudagela waxaa ismuljamciga caadiga loo yaqaano istilaax ahaan waana maxaa nidhi waa maa dala calaa macna aljamci walam yakun lahu waaxidu min lafdihi mil qowmin warahtin aw lahu waaxidu min lafdihi walakinahu laysa min awsaani ljumuuci ka saxbin wa rakbin waxaa kaloo soo gudagelaa oo isimkan uu shamilay isma aljinsi aljamci wahuwa kulu maa yadulu ala akara min inayni ala kulu maa yadulu cala akara min itnayni wayufaraqu baynahu wa bayna waaxidihi ama bayna mufradihi bitai aaliban aalin macnaa ku jira ayaan liloobi laakiin hadda la sharaxi mayno waayah marka sheyga koobaad oo caamku tusiya oo cumuumku tusiya cumuumka laga qaato waa ismuljamci idaa curifa bilalifi wallaam idaa curifa bilalifi wallaam au yihi idaa curifa bilalifi wallaam uu ku qeyday laakiin wax kalean horan usoo marrana waa jiraanoo sidoo kale waxa waaye idaa curifa bilidaafati aw curifa ee bilidaafati horaan usoo marna sheygan haddii idaafa lagu tacriifiyana waa la mid sida qowlka ilaahi subxaana wa tacaala yuusiikum allahu fii wlaadikum awlaad waa jamc maanta jamcaasna waa la tacriifiyey maxaa lagu tacriifiyey idaafo fii wlaadikum aa layidhi fii awlaadikum awlaadda dhamacmimaa sheegaas cumuumaa laga faa-iidaa waayase waa jamc aliflaan la geliye yani jamc waxaa tirahda la tacriifiye oo lagu tacriifiye dheh idaafo lagu tacriifiye waaya ismu ljamci waa yidhi idaa curifa bilalif walaam shardi waxaa laakiin aliflaanta anasaahayn cahdiye soo maha hadday cahdiye tahay bixasabi hee sheygu waa xasabi machuud sa hore soo marnaba kalmuslimiina wlmushrikiina walabraar wlfujaar almuslimiin haddii la yidhaahdo akrim ilmuslimiina haddii qofka lagu yidhaahdo muslimiintaas waa muslimiintee muslimiinta oo dhan waa jamiic lmuslimiin waa uqtulu lmushrikiina ala yidhi almushrikiinta waa maxay waa dhammaantood jamiic lmushrikiin waay alabraar iyo walfujaarna waa la mid wamaa ashbaha dalika wa ama almunakaru minhu wa ama almunakaru minhu minhu ay min ismi ljamciga hadda aan soo marayni haddii la tacriifiyo aliflaan lagu tacriifiyo ama sida soo marna idaafo lagu tacriifiyaan soo marnee hadduu munakariya maxaa la samaynaa ka qowlika aad tirahdo muslimuuna wa mushrikuuna wa abraarun wa fujaarun markaas tacriiftii waa laga saara soo maa markaas ma faa-iideynaa waxaa la yidhahdo cumuumka mase faa-iidey maayo falaa yaqtadii alcumuuma markaan cumuum ma keensanayo cumuum ma keensanayo falaa yaqtadii alcumuuma fi lihbaat iyo fi nafyi labadaba miyaa mase nafyiga cumuum waa keensanaa nafyiga cumuum waa keensanaa waa noo imaan doontaa fi nafyi waa yufiidu lcumuum shaygan jamacba ha ahaadee yacni nakiraba ha ahaadee fi nafyi cumuumu keensanaa se nafyi wax cumuum keensana waxaa ka mid oo noo imaan doona annakiraatu hee fi siyaaqiye annafyi laakiin waxaa la sheegaa waa maxay waa fi lihbaati wuxuusa cumuumka keensanayni laakiin inuu fi fi nafyi cumuum keensana waaba soo socotaa waa imaan doontaa wa ama almunakaru minhu ka qowlika muslimuuna wamushrikuuna waabraaru wafujaarun falaa yaqtadii ismuljamcigu markuu saas yahay u munakar yahay falaa yaqtadii ma keensanaayo alcumuum cumuum ma keensanaayo ay fi lihbaati cumuum ma keensanaayo wa min asxaabina asxaabteenna waxaa ka mid ah shaaficiyada man qaala qolo yidhi huwa lilcumuum ismuljamcigu munakarka ahi lilcumuum cumuum ayuu faa-iideynaa lilcumuumi mutlaqanay dhahaya cumuum inuu faa-iideynaa fi nakiraati waaba la isku waafaqsanya soo maha fi lihbaatina saasoo kale waxay leeyihin cumuum faa-iideynaa cumuum ayuu faa-iideynaa mutlaqan wa huwa qowlu abu cali qowlu abi cali aljubbaa-i almuctazili almuctazili min aimati lmuctasilmuctasila u ahaa ilahay ka cafiye waa nisba ilaa juba juba waa magaalo magaceed juba magaalo jubbaa yaalle wadaliilu calaa fasaadi daalika wadaliilu daliilka kutusaya calaa fasaadi daalika kaas fasaadkiisa kan la sheegaa waa ka he laakiin u fasaada alqowlu biana aljamca almunakara lilcumuumi jamcu lmunakar lilcumuum muطlaqan muطlaqan iyadoon loo kala qaadayn nafyi iyo ihbaataan loo kala qaadayn waaya fasaadkiisa waxaa u daliila anahu nakira shaygu waa nakiro shaygu waa nakiro markuu fi lihbaati joogo falam yaqtadi aljinsa jinsi ma keensanaayo falam yaqtadi aljinsa jinsi ma keensanaayo afraadda jinsiga oo dhan inay soo gudagelayaan ma keensanaayo sheegaan nakiradahay ka qowlika rajulun wa muslimun aad tidhahdoo kale waa rajul iyo muslim rajul markaad tidhaha rijaaloo dhan miyaad ka hadlaysaa mase nin uun ragga ka midaad ka hadlaysaa muslimna waa saas oo kale muslimiinta qof ka midaad ka hadle muslimiinta qof ka mida qofku yuusa cayinaanin markaad tidhahdo muslimiinana saasoo kale waa u leeyahy sheikhu muslimiina markaad tidhaahdo qeyb muslimiintii ka midaad ka hadlaysaa oo jamcu waxa ugu yarow ku dhacayo maalan ama waa ithnaan ama waa ama waa halaatha waa noo imaan doonta aqaluljamci waxa weeye noocu muslimiinta ka mid a ayaa waxaanu ku dhacaya laakiin dhammaantood inay ku dhacayaan maxaa u daliila muslimiina aad tidhi muslimiina wax umuum laga faa'iidana meeshan ma yaallaan abraarun aad tidhi huwawan wanaagsan fujaarun ayaa tidhi shaygu marka waa nakiro sida aan nakiradu ayse hal mar aysoo wada camimeyn jinsiga oo dhan afraaddiisa ayay kanuna sidoo kale afraadda jinsiga aysoo wada camimeynin intaas waa la fahma soo maa nakiradu horta jinsiga ma camimtaa rajul soo ragga dhan kama dhexayso jinsi ma camimta maxaa loo leeya waayahe afraadda jinsiga camimahe macali maxamed haddaysa ku jirin idlaaqay faa'ideynaya yacni calaa sabiili lbedel ayay ragga dhan ugu dudhace rajul maalan hadda markaan rajul markaan idhaahdo tusaale ahaan akrim rajulan haddaan idhaha hadda akrim rajulan kulligin rijaalatin soo ma intiina hadda ii muuqataa kulligood rijaal waa waaya in yaroo saqiiraa marka laydinka reebo waayahay rijaashaas marka he ragge ninkaas waa he ninkeehe magaca waa wada wada leedihiin magaca marka marka wada leedihin waxa laga wadaa nin uu nimanka ka mid a laga wadaa haddii mid ka mid a haddaan yacquub ikr la ikraamo bes inta kale waa iska qancaysa haddii cali ba bedelka yacquub la ikraamona inta kale waa qancaysa haddii ciise bedelka yacquub labadooda la ikraamona haakada marka yaan dhegta lala taagin markii la maqlo nakira markii la maqlo yaan laisdhihin nakiradu waa afraada jinsiga o dham camimayaan laisdhihin marka wuxuu ku yidhi sheiku nakiradu sidays afraada jinsiga oosan u camimayn rajul iyo muslim afraadda jinsigaasoo dhan saysa u camimaynin oo ah muslimiinana iyo sidoo kale abraarunna markay nakirada yihiin aysa afraadda jinsiga u camimaynin waa goorma markaas wax umuum faa'iideyna markaysa ku jirin sida nafyiga oo kale aysa ku jirin wa min asxaabina waxaa ka mid a man qaala qolo yidhi huwa lilcahd huwa lilcahdi huwada uu sheega waa maxay ismu mase waas waa gudbe waa booda haa faslun wathani ismuljinsi dheh shayga labaad oo faa'iideynaya muxuu faa'iideynaa shayga labaad oo faa'iideynaya cumuumka faa'iideynaa kii hore waxa waa ismuljamci ida curifa ilalif wallahi soo ma kan labaad waxa waa ismuljinsi ismuljinsi ay lmufrad midkiisa mufradka waa ismuljinsi lmufrad idaa curifa bilalif wallaam haddii aliflaan lagu tacriifiyo aliflaan haddii lagu tacriifiyo ka qowlika aad tidhahdo alrajul walmuslim oo kale rajul iyo muslim mid walba oo ka mida waa maxay jinsi uu magac u yahay soo maa haddii la tacriifiyo hadda waa nakire oo lagu tacriifiyo aliflaan lagu tacriifiyo cumuum uu faa'iideynaa wa min asxaabina asxaabteena waxaa ka mid a man qaala qolo yidhi huwa huwa xaggee markaan loo celinaa ismuljinsiga mucarafka bilalif wallaami lilcahdi yuu u sugnaaday duuna aljinsi ay duuna alcumuum cumuum faa'iiday u maayo laakiin cahdi uu faa'iideynaa hadba wixii machuudka u ahaa ayay ku xidhantahay dheheen waa bacdu shaaficiya wadaliilu calaa annahu liljinsi hadalkooda laakiin waa laga raajixsan yahu yidhi wadaliilu calaa annahu liljinsi markuu saatan yahay oo macrifaysan yahay o aliflaan ku macrifaysan yahay jinsi inuu faa'iideynayo waxaa oo cumuumku tusayo waxaa u daliila qowluka qowluhu caza wajal waalcasri ina alinsaana lafii khusr waalmuraadu bihi aljinsu alaa taraa annahu istuniya minhu ljamcu jamacaba laga soo reeba inuu cumuumku tusaayo waxaaba daliil u ah waalcasri ina alinsaana markii la yidhi a waxaa laga soo reebay jamac fa qaala ilaahay wuxuu yidhi ila aladiina aamanuu ila aladiina aamanuu taasu marka waxay daliil u tahay insaan markii la yidhi walcasri ina alinsaana markii la yidhi insaankaas inay soo guda galeen wax walba oo ins- afraadda insaanka oo dhan in laga hadlayo walcasri ina alinsaana waxaan u faa'iideeyey cumuumka waa maxay insaanka maanta aliflaanta gashay waa ismi jinsigaas wataquulu alcarabu carabtuna waxay leedahay ahlaka annaasa addinaaru wadirhamu ahlaka annaasa addinaara addinaaru wadirhamu wayuriiduuna aljinsa jinsigay rabaan markay saatan leeyihiin ee jinsa dinaar wadinha wadirham inay jinsiga ula jeedaanna maxaa daliil u ah ahlaka annaasa waxaa halaagay dheheen addinaara addinaaru iyo wadirhamu yani dinaarka iyo dirhamka lacagta dadka balaayeysa jinsu dinaar wa dirhama marka laga wada ee lagama wado dinaar gaara iyo dirham gaara lagama wado dinaar gaar ah iyo dirham gaara lagama wado ismul jinsiga marka mufradka asagana haddii la macarifeeyo muxuu noqonaa asaguna nakirow noqonaa faslun waathaalithu alasmaa almubhama shayga saddexaad oo alfaadda cumuumka faa'iideynaya ka mid a waa alasmaa almubhama alasmaa almubhama horena usoo marnay waa alatii laa yatabayanu macnaaha ilaa bigayriha alatii laa yatabayanu macnaaha macnaheedu ma caddaanayo ilaa bigayriha mooye mid tacyiin looma ogaa karo waxa loola jeedo wadalika man fi man yacqilu waxaana soo gudagala asmaa shardi iyo asmaa listifhaam iyo iyo asmaa lmawsuulaat wuxuu yihi wadalika man oo fii man yacqilu loo adeegsanayo wamaa oo fii maa laa yacqilu loo adeegsanayo cibaaradaana wax badan aynu soo martay tasxiixeedu waa maxaa nidhi fi lcaaqili fi lcaalimi iyo fi gayri lcaalimi in la yihahdaa fiican maxaa yeelay waxaa loo adeegsadaa alfaadan allah subxaanahu watacaala allahna caaqil la dhihi maayo hayru caaqil min sidays uma sugnaanin mid ka mid wey wadalika man fii man yacqilu wamaa fii maa laa yacqilu fi listifhaami waashardi waljazaa'i man iyo maa labada waxa loo isticmaala u yihi istifhaamka iyo shardiga iyo jazaha taquul waxaad leedahay fi listifhaam man cindaka agtaada yaa ahaada yaa kula jooga waay man cindaka haddii qof un dadka kamidu kula joogto maxaa lagaa rabaa inaad tidhaahdo fulaan ama fulaana inaad tidhaahdo man cindaka agtaada waxa ahaadoo dhan aa lagu weydiiyey ogaawey agtaada waxa ahaadoo dhan in lagu weydiiyana waxaa faa'iideeyey waa maxa cumuumkaas maxaa faa'ideeyey mantaa faa'ideeyey man cindaka haddii inta lagu yidhaahdo aad tidhahdo laysa cindii axad ee markii lagu soo galo la arko hooyadaa u kula joogto ama aabbaha kula jooga ee aad tidhaa markii lagu yidhaahdo maxaa ii sirto saas ii tiri aad tidhaa waa hooyadeeya ama waa aabbaheeya ama canug dhasho waaye aad tidhaahdo waxaa lagu leeyahay diyaa kuu kala qaadaa dadkee man cindaka so laguma dhih mantaasaa cumuumka marka laga faa'iidaysana wamaa cindaka agtaada maxaa ahaadaa lagu yidhi maxaa haysaa markaasaa tihi laysa cindii shay adoo caana hayaa lagu yimid waa maxaa le caanahani de waxaa tihi de caanuhu ma ku jireen qaraabaan moodaaya wax la cunaa moodaaye maa cindaka markaa dhehaysa oo iyaa kuu kala qaadahe maa cindaka soo laguma dhihin cumuumka waxa faa'iideynaa waa maxay waa maada aha wa fi shardi waljazaa-ina labaduba waa galaan yani wa fi shardi waljazaa taquulu waxaad leedahay man akramanii akramtuhu cala lidlaaq kaafir iyo muslim wuxuu raba ha ahaadee rag iyo dumar wuxuu raba ha ahaadee man akramanii akramtu haddii hadhow qof gaalu ku karaameeyo ee aad karaamadii lagaa waayo garman lagugu leeyahay mase laguguma leh waa lagugu leeyahay inu yidhaha awhe ballanqaadka ballanqaad qofkan waa gaal haddaad tidhahdaan de maanta soo gudageli maa miya ahay qof adaa hay yidhi mogta man akramanii ciddii waayo mogta akramanii akramtu wamaa wamaa jaa-anii wixii ii yimaadana rafactuhu waa aan rafcinaa wax walba oo ah ii yimaada waa rafcinaa waayahay awa maadii ama waxaad tidhaahdaan ashyaadaan mantaan iyo maadaan labadan waa ku yimaadaan laakiin wax kale kuma yimaadaan miya mid walba oo ka mid a sidoo kale wax kale waa ku yimaada wuxuu ku yimaada waxay ku yimaadaan mid walba oo ka mid idoo mawsuulaana waa timaadaa aha manta walahu man fi samaawaati walahu man fi samaawaati maxaa laga wadaa ay ladii fi samaawaati isu mawsuul waa maanta markaas maadana waxaad leedahay cajabanii maa qaalahu ay ladii e qaalahu walilahi maa fi samaawaati waa yahay وفي الشرط والجزاء تقول من أكرمني أكرمته وما جاءني رفعته وأي وأي فيما يعقل وفيما لا يعقل أي إذا لو أديك سدا في الاستفهام والشرط يقرشاء والجزاء تقول واحد في الاستفهام أي شيء عندك حقت هذا هذا الشيء وفي الشرط والجزاء أي رجل أكرمتني أي رجل ها أكرمني أكرمته الله سوى كلا أيضا واحد لو استعماله موصولة أيضا أنا ولا استعماله شيخ موسى الشيخ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أيهم على قوضة أي الذي أشد على الرحمن عتيا أيضا على فائدة عموم فائدة ده وأين وحيث في المكان أين واسم استفهام يعني واه شيء حانا وحلوي دي آه مكانك أين وحيث ده في المكان لبضوا مكان كسنين أين وحيث في المكان ومتى في الزمان أين يحيث في المكان كسبسين ومتى في الزمان تقول وحلا هاي اذهب أين شئت تاسمر كلي اذهب أين شئت ميل والبوض دون تآت يقفك طلياني قاعد مثلا هنا حنقض تلا طلياني وضن قال وي هي ورير يوروب صومالي دباتها كلا دحيد ما حد كدونت قرمو لو لي يقفك sababta waa maxa ayna dim ayna waxa waa alfaad alcumuumi ka mid tahay soo maha ayna meel walba mawdic walbay ku dhacaysa makaan walba adaana yidhi idhab ayna shi'ta waxaytu shi'tana waa la mid watlubnii mataa shi'ta waaya qofaa tidhi utlubnii mataa shi'ta siqda dhaxo kuu soo gargaraacay albaabka markaad soo baxda hadhow sidii nin masiibo loo sheegay ee war maxaa kugu dhaca aad tidhaahdo ee u yidhahdo adaa yidhi ii imaa xilligan war xilligan kuma ballamayna xilli firaqa aan lahay maxay umaa weys garma loogu leeyahay qofkaas sababtan garka loogu leeyahay waa maxaa laakiin adaa waxaa yidhi mugtaa utlubnii mataa shi'taa tirida mataa shi'ta mataa inay soo gelaya waqti walba waa mugtaa mataa shi'tee faslun waaraabicu annafyu fi nakiraati labadii cashir aan isu diraynaa cashirkii shalay cashirkii maanta waayahay والرابع النفي في النكرات الفاظ عمومك وتصي ستيدا أفرات والنفي في النكرات محال قوضا النكرات إيه في سياق النفي النكرات في سياق النفي تفيد العموم نكرة الصوص سواء كانت مفردة أو مثناة أو مجموعة جمع سلامة أو تكسير أه. وحب الله شرط ما على كل hadday nakiradu ay dhacdo fii siyaaqi nafyi maxay faa-ideyne waxay faa-ideyne cumuum taquulu waxaad leedahay maa cindii shay-un maa cindii shay-un aawa nakiradii maanta shay-un waxayna dhacday fii siyaaqi e nafyi maa cindanii maada waa waxa wax lagu anfi maa waxaa rabta wax ku anfi maa cindanii maa cindii shay-un macnaheedu waxa waaye waxaa ma haystowa waxaa ma hayo haddii qofku ku tugsato maalan weydiisato ee tira maa cindii shay-un macnaheedu maxaa ka wadaa waxba ma haysta wa shay walba inuu ku dhace haddii wax lagugu yimaado waa qaladaad sheegtay wa walaa rajula fi daari walaa rajula fi daari daarta dhexdeeda rajul ma ahaanin aw nakiradii nakiradu aw waa rajula fii siyaaqi hee annafyi laa rajula fi daari aad tiri gurigii markii la galay nin aaba dhex jooga warkaadi khalad maaha mase maaha khalado ahaa waayahay walaa rajula fi daari faslun aqalu ljamci halaaa waa wax aad u dhib yar oo weligeed naxwada kusoo maraydeen iyo kutubta caadiga kusoo maraydeen keliya wuxuu ka hadlaa jamac markaad maqashaan horta waxa jamac ugu yar waa maxay jamac siiqatu ljamci waxa loo isticmaalaahi waxa ugu yeera waa maxay muslimiin aan soo marray matalan soo ma abraarun fujaarun aan soo marray waxa ugu yar oo intaasu ay ku dhici kartaa waa maxay ma laba mise waa saddex laba qowl waa waa labana waa la yidhi waa saddexna waa la yidhi labadii qowlna sheikhu waa sheegay waa labana waa la yidhi saddexna waa la yidhi wuxuuna rajaxay inay saddex yihiin inay saddex yihiin aqalu jamci inuu yahay halaata ayuu rajaxay waxyaabaha u daliishadaan waxaa ka mid ah cabdullahi bn cabaas radi allahu tacaala canhu inuu daliishaday aqalu jamci inuu yahay masale uu qabi jiray oo ahayd cabdullahi bn cabaas oo ahayd hooyada faraaidka ku saabsantaa hooyada marna waxay qaadataa thuluth marna waxay qaadataa sudus sudusay qaadanaya matalan yani ashyaada asalka marka la fiiriyo yani inta qur-aanka ku jirta thuluthka yani suduska waxyaabaha keena waxaa ka mid ah oo thuluthka ka soo riixa jamcun e jamcun oo min alikhwa jamcun min alikhwa hadday joogaan waxay aade waxay kasoo tegay ulukii way kasoo tegay waxay soo aade sudusaa la keenaa ulukii sudusna yaa yar hade sudusaa aada tira yar qofkii sudus la siiye iyo qofkii ulu la siiye waxaa kiishkiisu buuxsamaa waxa ku jira badnaanayaan ulukii qofkii la siiyo cabdullahi bn cabaas waaya cadadu min alikhwa maxaa laga wadaa tiro oo ikhwa ka mid a meeqa xaba waaye hadday horta wuxuu ay hal xaba aysan ay hal xaba yihiin ilmuhu hadduu hal xaba yahay bilijmac waxa waaye inuusan hooyada gaarsiin karin sudus uusan gaarsiinayn waa bilijmac hadday saddex gaaraanna waa bilijmac inay gaarsiinayaan hadday laba yihiin alla isku khilaafsan hadday laba yihiin alla isku khilaafsan cabdullahi bin cabaas wuxuu leeyahay labadu sida laga soo guuriyey waagii hore madhabkiisu ahaa labadu inaysan gaarsiinaynin hooyada sudus aysan gaarsiinaynin inta kale laakiin culimmadu waxay leeyihiin waxay gaarsiinaysaa labadu waxay la mid yihiin saddexday la mid yihiin cabdullahi bn cabaas marka wuxuu u yimid sida sheikuba sheegi doono cuhmaan ibnu cafaan markaasu wuxuu yidhi waxaa laga hadla arrintii ku saabsaneed waxaa laga hadla arrintii ku saabsaneed masaladan cabdullaahi marka wuxuu deliishaday aayaddii qur-aanka ahayd oo ah fain kaana lahu ikhwatun faliummihi assudus faliummihi assudus marka wuxuu yidhi ikhwaan lama dhihine ee ikhwa la yidhi cabd cuhmaano waxaa la yidhi mogtaha fain kaana lahu ikhwa aa la yidhi ee ikhwaan lama dhihin meeshaas muxuu ka wadaa aqaluljamci waa maxay marka agtiisa waa halaatha marka ikhwaan lama dhihine ikhwa aa la yidhi saasuu yidhi wuxuuna weliba sii raaciyey luqadda carbeed inay saas tahay cuhmaan ibnu cafaan marka warkaas luqadda uu ka sheegay kuma inkirine wuxuu yidhi waxaan ka soo gaarnay arrintan dadkii annaga naga horreeyey anadu ijmaaciyuu daliishaday ummaddii hortana saasay isku waafaqsaneed saasaana wax lagu kala dhexlaayay saasay iskaga iska dhexleen halkaasuu yidhi sheikhu marka meesha uu daliishaa waa maxay aqaluljamci halaata inay tahay wuxuu leeyahay saxaabadiiaba iskaga markhaati kacday aqalu jamci halaata inay tahay saxaabadii yani cabdullahi bn cabaas iyo cuhmaan ibnu cafaan waa iskaga markhaati kaceen maxaa yeele cuhmaan ma inkiri markuu wax ku wax ku diiday cabdullahi bnu cabaas masalada uu ku diiday baabka ugu diiday ma xagga jamaca wax ku saabsanah iyo lafdiga aayadda soo u daliishaday miyuu inkiraayey mase wuxuu inkiraayey mase wuxuu u daliishaday keliya u cuskaday ijmaacii ka horreeyey ijmaacii ka horreeyey inkira yani ummaddii ka horreeyey waxay isku waafaqsaneen iyo wuxuu kaloo sheikhu daliishaday aqalu jamci halaata inuu yahay wuxuu yidhi jamaca iyo mufradka iyo tatniyada mid walba suurad gaara u leeyahay haddii labada iyo iyo jamcu isku mid yihiinna laba suuradood lama kala siiya lama suuradood lama kala siiya tusaalean waxaa leeyihi rajulun waa mufrad soo ma rajulaani waa labo rijaalun maxaa mahay waa siiqadii jamaca marka haddiiba rijaal ay rajulaani ay noqee rijaal iyo rajulaan hadday isku mid yihiin oo rijaal rajulaani loo fasiri karo maxaa rajulaan loo keenuya meesha suaal fahma soo maa wuxuu yihi faslun aqalu ljamci aqalu ljamci jamaca midka ugu yar halaaatun waaye lafduljamci waxau ku dhaca waa halaaatun faidaa walada lafduljamci ka qowlika muslimuuna wa rijaalun xumila calaa halaaatina lagu xambaaraa ومن أصحابنا وحا كمدا من قال عدتري هو اثنان أقل الجمع وهو قول مالك وهي وابن داود وابن ونفطويه وطائفة من المتكلمين أحكى لم يدن ها بس النفطويه ولا ليه يا بين يا سمرتين عالم وعالم بحر بحوره ومن المتكلمين وظائفة من المتكلمين ودليل على ذاتك غير النفطويه ده ودليل على ما قلناه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والدليل على ما قلناه معك وضع أي من أن أقل الجمع ثلاثة أن ابن عباس رضي الله تعالى أن ابن عباس أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما احتج على عثمان رضي الله تعالى عنه وحجيستي عثمان وحجيستي في حجب الأمة بالأخوين في حجب الأمة ما يا الأم ده في حجب الأم ده هو يد حجاب كذا الحجاب الحجاب كان هو حجاب كلك حجب حرمان ما مسوى حجب نقصان وحجب نقصان في حجب الأم حجب حرمان ما الحجاب هو يده هذا جاب كرتا ما جرت في حجب الأم هو يد حجاب كذا لحجابه بالأخوين اللي حجابه وقال وحنيري ليس الأخوان إخوة معهان في لسان قومك يولا الله عثمان ولا الله ليس الأخوان إخوة معهان في لسان قومك ماشي ودلي شاوى حق مرك آيدي وفإن كان له إخوة فلأمه السدس حر مرك لسان كاللغة قوم كاذا وهي عربة ده قوم كاذو مرك يلا فيريو أخواني يا إخوة اسكو مدماه أخواننا ومثنى واللبو إخوانا إيه وجمع أيضا مركب واحد ليلة فإن كان له إخوة ما شاء فإن كانت فإن كان له يا إخواني الليلة ويا أخواني وعوري في حجب الأمة بالأخوين وقال ليس الأخوان معهن إخوة أيضا محل ليلة فإن كان له إخوة ما شاء فإن كان له أخوان إيه. وقال ليس الأخوان إخوة في لسان قومك فقال عثمان لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي كما ديدينها لسانك وحكما دهنا دهد كان قبلي أهاد وتوارثه الناس ضدكنا إسكار لحلان وقبول كل حلان وإسكار أقبلان وحديدة أن لار ومضى في الأمصار أمصار تي مقالوين كدرنا ساس الوضع حكما فادعى ابن عباس أن الأخوين ليس بإخوة أيوشكت فأقره عثمان رضي الله تعالى عنه على ذلك عثمان مقري وركاس مس مقري واقري يوري وإنما اعتذر وعذر دارت عثمان ما هو كعذر دارت لك عن الأخذ بمقتضى العلة يا وإنما اعتذر وإنما اعتذر لو حتى هذا وقفك عذر دارت واكه ورته وإنما اعتذر عثمان عنه وكعذر دارت عن ابن عباس معها عن الأخذ بمقتضى العلة بمقتضى اللغة ده. عن الأخذ بمقتضى اللغة وحلو سؤري عثمان محيها هي الأخوان ليس إخوة على بلسان قومك لي سوما لغة دي اللو دي شده مركا اللغة دي إنو قاتو uu yidhaahdo labada qofood ama labada walaalaha hooyada ma ma xijaabi karaan oo uludka ma xijaabi karaan wuxuu uga cudur daartay bilijmaaci ijmaaca qaadashada uu qaadanaya walaina walain walaana waliannahum dhe faraquu bayna alwaaxidi waalithnayni waaljamci faqaaluu waxyaabaha daliilka u ahoo kale aqalu ljamci inuu halaaa yahay waxaa ka mid a waliannahum carabtu faraquu bayna alwaaxidi waalithnayni waaljamci faqaaluu rajulun warajulaan warijaal falow kaana alithnaanu jamcan hadduu ahaa lahay kahalaaati lamaa khaalafuu baynahumaa fi lafdi lafdiga layskuma khilaafiyeen waqtiga layskama qaadeen waqtiga layskama badi qaadeen oo alfaadda aan macnaha badan lahayn lama badsheen alfaaddu isku macno tahana waa la soo gudagelin lahaa wallahu subxaanahu watacaala aclaa waclamu billahi altawfiiq